aad baan ugu faraxsana xuseen inaan kula socodsiiyo bangigaas caalamiga ah ee waddankan ingiriiska ku yaala ee waddamo kalena ku yaala in heshiisaanu gallay arrintaasoo daba socotay in saad la socotid muddo shan iyo toban sannadood baanu bangigaa isticmaalaynay arrintaasoo markii ugu dambeysay aanu ku heshiinay in ama labadeeda dhinac bay ka timi in ku fiican tahay inaanu ganacsigii aanu shan iyo tobanka sannadood wadnay inaanu in muddaa sii wadno kadibna ay noqoto inaanu ismacasalaameyno kadib markii uu bangigaasu uu go-aansaday in shirkado badan oo soomaali ah ama kuwo kaloo caalam ku yaalaba in uu uu uu uu isagu danaystay inuu bacmushtari kala uu wareego waa tahay heshiiskaasi wax saameyna mu ku yeelan doonaa hawlihiina shaqo ee dhinaca xawaalada iyo wax lamid a runtii wax isbedela oo uu ku samaynayaa ma jirto shaqadaydii shirkadu dahabshiil lagu bartay ee muddada intaa dheer laga waday ama dahabshiil saad ku warhaysid ganacsi kala duwan bay adduunka o dhan ka wadaa ama ha noqoto waddanka ingiriiska ama ha noqoto wadamada badan oo caalam ku yaala shirkadoo ku jirta arrimo bangi ama arrimo ganacsi ama arrimo iskaarsiineed wax allaala wax iska bedelaya ma jirto runtii bangigu xidhiirkaa shan iyo tobanka sannadood aan wada wadnay waxay noqotay in aanu labadeeda dhinacba ay u fiican tahay in ay ku habboon tahay in markii ay bangiga laftiisu arkay in dacwadda intaa leegi ay noqonayso mid muddo dheer qaadanaysa inuu bixiyo kharashkii legalka ahaa iyo arrimihii dacwadda ku saabsanaa uu bangigu bixiyo kadibna ay noqoto in barclis bank oo ay xidhiirkayagii muddo lagu soo xidho muddadaas oo intay doontaba ha qaadatee ay aanu si wanaagsan sumcasaaneyn anagoo labada shirkada dahabshili barclis bankuba ah laba shirkadood oo si wanaagsan isumacasalaamaynaya iyadoo aanay wax dhibaato ama wax ciladi aanay ku jirin ay muddo intay doontaba ha noqotee muddo aan iminkaana ku sheegi karin ay ay kusoo koobayaan xidhiirkoodii haddiiba laga yaabo uu joogsado xidhiirkiinaasi ma jira wax kaloo oan fursad kaloo bannaan oo ay suurtagal tahay inaad hawshiina kusii wadaan ha waanu wadaynaa xidhiirka iyaga ee xagga ganacsi ee waddankan ingiriiska nooga furnaa muddada labaatan sannadood ah wax allaala wax iska bedelayaa ma jiro macmiil badan oo soomaaliya dad kaloo ajinabiyaba waddankan ingiriiska waanu u shaqaynaa ama hay-ado caalamiyaba oo ku adduunka o dhan ka kala shaqeeya taa wax allaala wax iska bedelayaa ma jiro tani waxay noo furtay inaanu bangiyo kaloo ingiriis aanu xidhiir la yeelano kuwaas oo maaragtay bangiyo waddankan ingiriiska ku yaala ah oo aanu ku leenahay bangiyo maxaa la yidhahdaa account ah oo shaqooyinkaan u baahanay noo qabta si aada la socotay shirkada dahabshil wadamo badan oo ilaa boqol iyo shan iyo konton dal bay ka shaqeysaa oo bangiyo badan oo caalamku yaalaba ay ka wada shaqeeyaan marka runtii bangiga barclis banku waa ku mahadsan yihin muddada dheeraan wada shaqeynaynay waana ku faraxsannahay inay dhammaan wax allaala wixii maxkamada la xidhiidhay inay bixiyaan looyarintii iyo sharciyadii annaguna aanu bangiyada kale ingiriis ku yaalla inaanu la shaqeyno macmiishii aan u adeegeynay ama soomaali ha noqotay ama ajinabiba ha noqotay inaan waxba iska bedelin dhammaan dadkii soomaalida ahaa ee waddanka gudihiisa joogay ingiriiska iyo waddanka dabadiisaba ee arrimaha naga taageeray aad baan uga mahad celinaynaa taas waxay keentay markay arkeen taageerada soomaalida iyo kuwa kale ajinabigaba inuu bangigaasi uu noqdo bangi markuu shirkadiika oo dhan axkaamadoodii xidhay inuu shirkada dahabshigeedii xidi maayo oo ay maxkamadii iyo dadkii kale ee waddanka ingiriiska joogayba ay muujiyeen taageerada ay u hayaan dahabshiil bangigaasuna isagoo caalamka o dhan ka shaqeeya isagoo maaliyad badan haystaba inuu accountkii dahabshiil xidi kala waayey oo aanu ku muujinay in muhiimadda ay dahabshiil u leedahay adduunka oo dhani inay muhiim tahay iminkana aad baan ugu faraxsanay inaan shaqadaydi aanay waxba iska bedelay doonin haddii alla ka dhigo sidaan ka warqabno hay-ado kuwa samafalka ah tusaale ahaan hay-adda oxfam oo kale waxa ay cadaadis ku saartay bankiga berklis inuu bal ka fiirsado go-aanka lagu joojinayo shaqada dahabshiil maadaama soomaali badan ay ka faa'idaystaan arrintaasi wax ma nooga faahfaahin kartaa hay-ado badan oo ay oxfam ka mid tahay iyo kuwo kale oo maaragtay hay-ado caalami ahba dhammaantood ba runtii soomaalida aad bay u caawiyaan waana uga mahad celinaynaa shaqada ay muujiyeen waana ku faraxsannahay in bangiyo kaloo ingiriiska joogaa in ay shaqadii aanu hay-adahaas iyo ummadda soomaaliyeed uhaynaba inay arrintaa naga caawinayaan shaqadayadana wax allaala wax iska bedelayaa ma jiro waana ku faraxsannahay maxkamadda ingiriisku ay go-aamisay in dahabshiil lo uu systemkiisa iyo siduu u shaqeeyaabaa yihiin system caalami ah sharciga ingiriiska inaanu ilaalino aad baan ugu faraxsannahay bangiyada caalamkana kuwa halkan joogana kuwaan la shaqaynana oo u mahad celinaynaa barclays bank ama bankiga barclays bank iyaga laftoodana si wanaagsan baanu shan iyo toban sano baan wada shaqaynanay aada bay ugu mahadsan yihiin muddadaa dheer ayna la shaqaynayeen